Magaalada Bourama ayaa lagu soo gabagabeeyay tababarkan oo ku saabsan habka loo sameeyo muuqaalada iyo sida loo qaado sawirrada, kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah suxufiyiinta ka shaqeeya magaalada Bourama. Tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururka Suxufiyiinta Gabdhaha ee Wicha iyo Hay'adda Qaramada Midoobay. Maxamed Warsame Duqa magaalada Bourama oo soo xiray tababarka, ayaa suxufiyiinta kula dardaarmay in ay bulshada ugu shaqeeyaan xirfadaha ay barteen.
maadaama maanta aynu soo xidhayno tababarkaasi saddexda cisho socday inay farxad noo tahay inaan ka soo qayb galno oon goobjoog u ahaano tababarkaasi la doonayo in kor loogu qaado aqoonta gabdhaha saxaafadda ku jira ee gobolka awdal waxaa muhiima oo aan ku bogaadinayaa wica iyo u n taba iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay in tababarkani uu qabsoomo oo loo kordhiyo aqoontii xirfadii ay u lahaayeen saxaafadda si ay iyaguna awood ugu yeeshaan intii ay yaqaaneen in ka badan inay qaban karaan muhiimadduna waxa weeyaan waxaynu ognahay kaalinta ay saxaafaddu kaga jirto bulshada caalamka iyo bulshadeennaba Qaar ka mid ah suxufiyiinta loo qabtay tababarka iyo mursharafta ka soo qayb gashay xiritaanka tababarka ayaa u mahad celiyay Ururka Suxufiyiinta ee Wish iyo Hay'adda Qaramada Midoobay.
ku tababarayeen ururka suxufiyiinta hablaha ee wija ka wararka loo samaysto taasi oo ay muddo badan soo wadeen ayaa maantana maalintii saddexaad aan tababar ay ku baranayaan habluhu oo ay ka faa'iidaysteen habka wararka loo sameeyo qof walba uu isugu filan karo gabadh ahaan warka ay u samaysan karto u qoran karto editin ugu samayn karto waxaanan uga mahad celinaynaa ururka suxufiyiinta ee wija ee gabdhaha somalilan waxaan kaloo uga mahad celinaynaa hay-adda u n k ee iyaduna garabka ka siisa ururka suxufiyiinta ee gabdhaha somalilan waxaan aad ugu bogaadinayaa maamulka gobolka awdal iyo maamulka degmada wada shaqaynta ka dhexaysa saxafiyiinta gobolka awdal iyo boorama inay iyaguna kor u qaadaan waxyaabaha horumarkay qabanayaan inay gabdhaha si ay usoo tabin karaan ay la socodsiiyaan aad waxaan magaranaysaa idinku hambalyeynayaa xirfadda aad barateen oo ah xirfad wanaagsan oo bulshadiina aad wax ugu qaban kartaan Tababarada noocan ah ayaa waxa uu qayb weyn ka qaataa horumarinta tayada iyo xirfadaha shaqada suxufiyiinta.